kulankan oo ay qaar ka mid ah culimada gobolka banaadir ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa ahaa mid baaq loogu jeedinayey dadka muxsiniinta ah si ay uga qayb qaataan bixinta toban kun oo dollar oo deyn ahaan loogu yeeshay masjid laga hirgeliyey degmada daarusalaam lacagtan ayaa ku baxday dhismaha masjidkan oo socday muddo saddex sano ah kaasi oo ka kooban madraso lagu baran doono qur-aanka iyo qeyb lagu cibaadeysto qaar ka mid ah culimada ayaa ku baaqay in laga qayb qaato bixinta deyntan masaajidkii maadaama uu noo dhammaystirmay oo maanta annaanu isku sheegaynin masaajidka shamiitaa ka dhiman ama maaragtaa birtii aa naga go'day midna aannaanu lahayn maantay alxamdu lilaah maantay fartiin ayaan u wadnaa walaalaha muxsiniinta dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inaga daawanaya fartiintaasoo ah walaalayaal masaajidka waxaa jiray material ku baxay dhismihiisa oo galay masaajidka dhismihiisa oo deyn ah deynkaas ayaan rabnaa walaalayaal inaannu ka wada faa'iidaysanno oo walaaluhu ay ka faa'iidaystaan masaajidkana uga faa'iideeyaan oo masaajidku si uu u deyn baxo masaajidkana aan u furno deynkaas walaalayaal deyn badan ma aha lacag toban kun oo dollar ah ayaa masaajidka qarashkii galay iyo materiaalkii galay oo deyna ayaa lagu leeyahay hantidaa tobanka kuna walaalayaal hal qof oo muxsina ayaa baaq intuu soo diro dhihi kara anigaa masaajidkii deynka ka bixiyey haddii halkaa qof oo muxsina la waayona aanu iskaashanno qof kun dollar bixiya qof shan kun dollar bixiya qof bixiya hal dollar bixiya qof boqol dollar bixiya aanu iskaashanno waxaan rajaynaynaa baaqeenna in maaragtaahay sida ugu dhowaanshaha badan walaalaha muxsiniintaas sidaan uga barannay ay uga soo jawaabaan
waxay ila tahay in maaragtay si farxad leh qof iyo labo ay maaragtay ka soo jawaabi doonto masaajidka iftitaaxiisina aan joogno hadda waxba aysan ka dhinnayn anugu hadda haddaan ahay maxamuud waxaan leeyahay intaasu maaragtay waaba dhiibaynaa ilaahay haddou yidhaahdo waxaan ku aqaanaa dadka soomaaliyeed xaalad kasta ha ku jiraane aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaldaraa'idi dadka wanaagsan ilaahay uu ku ammaanay inay soo gelayaan oo haddii dadku maaragtay dhibaata jirtana walaxay la baxaan hadday maaragtay barwaaqo joogaanna waxbay la baxaan meesha keliyahoo maanta idin anfacaysa ood ku tasho kartaan waxaa weeye ilaahay gurigiisa iyo khasnadda ilaahay waxaad dhigateen waaye lacagtaa way baxe insha allahu tacaala sheekhana waa waa ka kurba beeli idinkana waxaan ilaahay kaga baryaynaa intii ka qayb qaadatana inta noolna ilaahay mudaacaf hantidooda inuu u labalaabo cumrigooda iyo caafimaadkooda u barakeeyo owlaadooda iyo ayagaba jannada guryo uga dhiso intii dhimatana insha allahu dadka raaxaysta oo qabriyadooda beer jannaad ilaahay uga dhigay inuu ku daro intii carab iyo maaragtay adin uga qayb qaadatana insha allahu tacaala waxaan leenahay ayagana miisaankeenna allah idiin saaro markaan wax yar dul maro lambarada masjidka lagala soo xiriiraya idinkoo shaashadda laynkugu soo qori doono e v c-ga oo isticmaalka ugu badan ah furuhu waa afar toddobaatan sagaashan sagaashan furaha masjidku waa afar toddobaatan sagaashan sagaashan sheekh abuukar ayaa gacanta ku haaya saa qabanaya dhismaha masjidka oo dhowaan lasoo gebagabeeyey ayaa go-aan lagu gaaray in aan la furin ilaa la bixinayo lacagta deynta ee ku baxday dhismihiisa